أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول رب العزة جل في علاه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم cashirkan cashirkii toddobiyo sagaashanaad wey wuxuuna ka mid yahay cashiradii inoo socday kuna saabsanaa tafsiirka qur-aanka kariimka ah saddex iyo labaatan aayadood buu ka kooban yahay aayadda soddonaad buu ka bilaabanayaa kana mida min suurati yuusuf calayhi salaam aayadda labiyo kontonaadna waa ku egyahay min asuurati nafsiha isla suuratu yuusuf ka mida suuratu yuusuf waa musalsal waaxid qiso keliyata wey axsana alqasas ayay ku saabsan tahay nebiyullaahi yuusuf iyadii baynu dhexda uga jirnay cashirkii hore u dambeeyey waxaynu maraynay goorta nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam islaantii xagna iyada ay dalbatay marka uu ku gacan sayrayna ay damacday inay eedbiso dagaalku qaaday isagu in markaa laba ra'yi lahaa nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam marka hore difaac cani nafsi inuu sameeyo oo islaanta uu iska dhiciyuu damcay wahama bihaa markii dambena waxay ugu muuqatay nin naag fare ku taagtaagay inuu ceebaysan yahay markaana waa isaga cararay albaabkii baa markaa loo oratamay yuusuf oo inuu baxsada doonaya iyadoo inay celiso doonaysa aan la ogaan arrinta aan waxba sirfaafin markaa inuu ka yar dheereeyey iyaduna intay gadaal ka lacday khamiiskii ka jeexday khataarka markuu fakiye bannaanka ku dhacayna odagii reerku albaabka taagan loo degay markaana ay dacwadii iyadu qadimtay maa jazaa'u man araada biahlika suu'a xukunkii inayan ka sugin ay dacwiya xukun israacsatay ilaa an yusjana aw cadaabun aliim markaa yuusuf inuu isdaafacay iyo raawadatnii can nafsi qoobkan iyada ay raadsanaysay ee aniga iyada ma raadsanayn kolkaa wa shahida shaahidu min ahliha dad yar buu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam hadlayna iyagoon wakhtigii hadalka gaarin saddex ilaa afar qof wey kow nebiyullaahi ciise calayhi salaam kolkii ay hooyadii dibadda ku soo dhashay isagaa hadlay laba shaahidu juray nin saalix ahaayoo la dulmay banu israa'iil wiil lagu nabayoodaa dhalay la yidhi isna waa hadlay shaahidu yuusuf ninkaa nebi yuusuf u markhaati kacay iyo islaan iyaduna wiil wadatoo socoto ahay afartaa qof ayaa wakhtigii hadalka ka hor hadashay kolka shaahidkii baa qiray si xigmaduuna u sheegoo lagu qanci karo haddii cabbuurkiisu gadaal ka jeexan yahay waa caddahay ninka baquu ahaa naagtuna waa eryanaysay markaa iyadaa been sheegaysa maa jazaa'u man araada beentadu iyo raawadatnina runtii wey haddii cabbuurkiisu hore ka jeexan yahay waa muuqataa ninku horar buu ahaa isagaa saa'il oo wax raadsanayey islaantuna farahay ku taagtaagaysay markaa isagaa been sheegaya iyadaa run sheegaysa kolka markuu arrintii eegay in khamiiska gadaal ka jeexan yahay wuu gartay markaa saddex eray buu isku daray awalan gardarro naagtii buu siiyey innahu min kaydi kun inna kayda kunna cadiim ereyga labaadna yuusuf buu la hadlay yuusuf yaan waxaan lagaa maqlin buu yidhi yuusuf waxadhid can haada xukunkii naagtii wuxuu yidhi yuusufna waad u gaftay aniga odagee ku qabana waad ii gaftay xaal bixiyoo sabeen xir wastakfirii lidembiki halkaasaynu maray idan haddii yuusuf lala dardaarmay lana yidhi yaan warkaan lagaa maqlin acrid can haada iyadu waa saaxiibatulqadiya sheegi mayso anigana odageedii baan oo ceebtaan la leeyahay sheegi maayo bal adiga yuusuf waa ku baryaya yaan lagaa maqlin warkii gacantu ka baxay magaaladii buu ku dhacay naagihii laayniga ah ee madaxdu qabeen ayaa xantay waxaa la yidhi tii casiis qabay addoonkii aan uba dhalanin waddankee kancaaniga ahaa ee safarka lagu keenay lacagta laga bixiyey ee iyadu soo korisay bay ninnimo haddana ugu muuqatay waa qof khaldan warkii iyadana waa gaaray marka maalinkii dambe fadhi bay samaysay marka tufaax iyo liin bay soo gaday sakiino af badanna waa u qaybisay gambar iyo gogolna waa u samaysay yuusufna waxay tihi balaa ku arkeene dhex marmar kolka markuu yuusuf dhex marmaray naagihii waa la wareeray quruxdan oo kale wax la arkay wax la maqlay midna ma aha marka intay daymahiisii ku mashquul ahaayeen bay farihii isjeexjeexeen kolkii aragti iyagoo dhiiggii iyo tufaax iyo liintii isku qasmeenna markaasay runta sheegtay aayaadkana inoo sheegaya arrimaha qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wa qaala niswa waa jamac naaga waxay yidhaahdeen waa naagihii madaxdu qabtay meliga iyo madaxdii kale iyo naagahoodii waxay yidhaahdeen fil madiina beledka masar gudihiisa ku sugnaa imra'atul casiiz ninkii qiimiga badnaa ee madaxda ahaa naagtiisii zaliiqa ahay turaawidu waxay dalabtay fataaha addoonkeeda can nafsihii bay ka dalbatay inuu ka kor maro saarta wey qad waxaa dhaba shaqafaha inuu qalbi galay shiqaafka waa xuubka qalbiga ku weegaarsan kolka qalbigeedii buu galay waxaan jacayl waa dhaafay wadnuhu ka dhex fadhiistay wey qad shaqafaha waa uu qalbi galay xubban kalgacayn ayuu qalbigeeda ku galay ina annaga haweenkaa lanaraaha waxaan u jeednaa wadaadda fii dalaalin caqli lumid inay ku sugan tahay mubiinin iska cad iyadoo warkii soo gaaray dhegayso falamaas goortii ay samicad naagtii maqashay bimakrihinna naagaha xantoodii iyo hagardaamadii sida loo xaqiiyo loo baabi'iyey oo loo yidhi innaa lanaraahaa fii dalaalin mubiin hadday maqashay bay arsalad adeeg dirtay ilayhinna naagihii madaxda casuumad iyo martiqaad bay u dirtay martiqaadka waxay ka dhigtay martiqaadan saa usii cuslayn oo khafiifa kolkaa tufaax iyo liin iyo waxbay soo gaday waa actadad waxay u darabtay lahunna naagaha mutaka'an dengigsi barkimo lagu fadhiisto iyo xoogaa sintacsi ay u darabtay siday dadka kibro yeelo wey waatad waxay siisay kulla waaxidatin mid la arka kulligeed oo minhunna naagihii ka mid a si kiinan mandiil xiirmay u dhiibtay tufaax iyo liintiina waa siisay wa qaalad markay intaa isku duuday waxay tidhi ukhruj bax yuusuf calayhinna naagaha ku bax falamaa goortii ay ra'aynahu naagihii yuusuf arkeen akbarnahu yuusuf dadba waa kala weynaaday iyadu dadniday ula dhaqmaysay wuxuusan dadba ahayn bay u arkeen waxaan caadi ma ahayn quruxda akbarna waa weynayseen hu yuusuf waqadacna waxay jeexjeexeen aydiyahunna gacmayaalkoodii yuusuf baa shuqliyey maskaxdii maankii kala baxay dareenkoodii oo dhan baa la tegay kolkaa mindidii waa la ilduufay meelay maraysa lama oga waqadacna aydiyahunna cibaarada waxay muddaa inay faraha jarjareen laakiin laf iyo lud iyo seedba in la gooyo waa adagta inta halmaanka ma suura gasheen waqadacna washaqaqna wey waa sarsareen aydiyahunna gacmayaalkooda wa qulna giddigood waxay yidhaahdeen xaasha ceeb la'aan baa lilaahi eebba weyne u sugnaatay maa haadaa kani maba aha basharan dad maaha dadnimadii inay kala weynaadeen arag waxay ku qiimeeyeen malag malaa'igtii ay weliba sii farageliyeen madaxdii malaa'igta ma jibriilkii la sheegayeyba ma mikaa'iilba malaa'igta qaybteedii horey ku tilmaameen in haadaa maa haadaa kan yuusufa ma aha ilaa malakun maahaane wax kale kariimun cinda allah weliba malaa'igta kuwii kasii dhaqaaqa ee eebba agtii ku wanaag badan wey waxay haysaa kolkaa islaamtii waxaa lagu dhaliilay yuusuf maxaad u jeclaatay iyadu faraba iskama jeexjeexin waa malagna ma oran markaa god baa loogu dhacay waraabo xoolihii kaa dhameeyey god markuu kuugu dhaco waa lagu dila siday ugu dishay arag qaalat waxay tidhi iyadii baa hadlaysa fadaalikuna ninkaas aad leedihiin waa malag jacaylkii aan jeclaaday ayaa alladii kii ah lumtunani aad igu dagaalayseen fiihi fii xubbihi ninkaad lahaydeen qad shagafahaa xubban innaa lanaraahaa fii dalaalin mubiin bal hadduu jacayl mudan yahay hadduusan mudnayn waa un ninkaad faraha isu jeexjeexdeeno isdhaawacde anigu isma dhaawicine markaasay runtii ka baxday god baa loogu dhacay walaqad waxaa runa raawatuhu inaan dalbay can nafsihi anigaa ka dalbay fastacsama way sukay diiday waxaa baabaaday wahama bihaa isna naagtii buu damcay awalna adilo adag baan sheeganay isu geysa adilada macaadallaahi ka bilow ilaah baan waxaan ka magan galay innahu rabbii axsana mahwaaya ku dar laba innahu laa yuflixu daalimuuna ku dar saddex ictiraafkaa naagtii maxay tidhi walaqad raawatuhu can nafsihi fastacsam facsama minii waa kaa daranta hadday ficilka ka cabirta maadi facsama minii waya iska ilaaliyey siin iyo ta zaa'id ay ku dartay waxa weeye do- diida nooca ugu dambeeyey diiday fastacsama way sukay diiday afar daliil baad haysataa waxaad arkaysaa naagtii oon weli quusan oo weli ku daba joogta raadkiisa waxay tidhi wa wallaahi baan ku dhaafay lain lam yafcal yuusuf hadduusan samayn maa aamuruhu waxaan anfarayo oo inuu ii tagaa hadduusan samayn si aan yeelaba layusjanan in la qabirayo gaal shiraxa la geynaayo wala yakuuna inuu ahaan doono min asaakhiriina kuwa xabiska ku dulooba naagtiisay u goodisay weli ma waddadii halkii bay ka taagan tahay heerkaa markay arrinta marayso ayay naagihii u yeedheen isagii la yidhi yuusuf oo ku baryayna wadaaddan waalidka kuugu aadan ee ku soo korisay muraadkeeda u fuli saf baa la galay kolka nabiyullaahi yuusuf naagihii shalay naagta caynaayey markay naagtii ku lug dareen meel uu galab ma taqaan adiga ilaah buu ku cararay qaala nebi yuusuf wuxuu yidhi inay naagaha codkii siiyeenna jamacan dambe mimaa yadcuunani ilayhi jamacaanaad ka garanaysaa qaala nebi yuusuf wuxuu yidhi rabbi yaa rab aniga rabbigayow asijnu xabiskay naagta iigu goodin ayaa axabbu la jacayl badan yahay ilaya aniga mimaa baan ka jeclahay waxa ay yadcuunanii kulligood codkii bay siiyeen naagahan tirada badan waxaanay iigu yeerayaan oo marka horena waa ergiya akhyaar isku sheeg oo naagtii baa wax loo rabaa marka dambena saf in la galaa la rabaa kolkaa arrintii markay dhanba isla mareen asijnu axabbu ilaya mimaa yadcuunanii waxaanay iigu yeerayaan ilayhi min alfaaxisha xabis baa ii dhaaf waa ma'khad nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam lagu qaban karaayo waxaad mooddaa nabiyullaahi yuusuf isaga xabiska inuu codsaday hadduusan xabisba soo qaadin hoostoos ilaah u baryo oo uu yidhaa ilaahayow naagahan iga badbaadi maxaa kaa laabila idan waxaad arkaysaa nebiyullaahi yuusuf inuu isaga calayhi salaam xabiska codsaday baad mooddaa maxabisa wax la jeclaadaa asijnu axabbu ilaya buu yidhi wuxuu ku falayaa xabiska iyo faaxishaday ka rabaan labadaba dhan intuu isla mariyo ilaah waxaanay naagahan iigu goodinayaan iyo waxaanay iga dalbaayaan labadaba iga badbaadi muu yidhaaho idan xabis buu geli doonaa isagaaba codsadayba wa ilaa tasrif haddaadan eebba jeedin cannii aniga yuusufa xaggayga kaydahunna naagaha hagartooda oo sidan ay raadkayga ugu taagan yihiin asbu waa ilanayaa bashar baanahay ilayhinna naagahan u ilanayaa marka dambe waa kun waxaan ahaanayaa min aljaahiliina doqomadan eebba aqoonin ee gafafka eebba sahalka u gal waxaad aragtay dhibaatada dhacaysa inteeda badan in jahli ka dambeeyo jaahil doqona oon rabbi xaqiisa aqoon oy naaguhu duubsadaan baan noqonayo fastajaaba waxaa aqbalay lahu yuusuf rabbuhu rabbigii baa baryadii ka aqbalay oo xabis allow iga daama dhiinin naaga allow iga ilaali buu yidhi fasarafa eebba waa jeediyey canhu yuusuf xaggiisa kaydahunna hagartooda halkaasaa ugu dambaysay innahu eebba weyne huwa isaga keligii ayaa asamiic alla waxa lagu hadliya tuugmada u maqlid badana alcaliimu addoomihiisa iyo danahooda isagaa u aqoon badan wa qaala niswatun naagayaal waxay yidhaahdeen fi lmadiinati beledka gudihiisa ku sugan imra'atu alcasiiz casiiz naagtiisiiba turaawidu dalabtay fataaha addoonkeeda can nafsihii bay ka dalbatay qad waxaa dhaba shaqafaha inuu qalbi galay xubban kalgacayl yuu wiilka islaanta ku qalbi galay inna annaga la naraaha waa u jeednaa iyada inay fii dalaalin baadinimo gudaheed ku sugan tahay mubiinin cad falammaa goortii ay samicad maqashay bimakrihinna dicaayaddooda iyo hagardaamadooda arsalad farriin bay u dirtay ilayhinna haweenkii xamanayey waactadad waxayna u darabtay lahunna haweenkii muttaka'an fadhi ayay u darabtay iyo casuumad waatad waxay siisay kulla waaxidatin mid la arka kulligeed minhunna haweenkii ka mida sikiinan mandiil xiirmay siisay wa qaalad waxay yuusuf ku tidhi ukhruj bax calayhinna korkooda falammaa goortii ay ra'ayna haweenkay arkeen hu yuusuf akbarna weynayste hu yuusuf bay basharba ka weyneeyeen wax walba wuu kala sara maray waqadacna waxay jeexjeexeen aydiyahunna farayaalkooda waqulna waxay giddigood yidhaahdeen xaasha ceeb la'aan maa lilaahi eebba weyne u sugnaatay maa haadaa kani maba aha basharan dad in haadaa maa haadaa kani ma aha ilaa malakun maahaane wax kale malagaasoo kariimun qiimi badan qaalad waxay tidhi zaliikha fadaalikunna ninkaa quruxda badan ayaa aladii ninkiia aad lumtunnanii igu dagaalayseen fiihi kalgacalladiisa walaqad waxaa runa raawatuhu inaan dalbay can nafsihi baan ka dalbay fastacsama waysukay diiday ee wala in lam yafcal hadduusan samayn weliba kama harsani maa aamuruhu waxaan anfaraayo layusjananna waa la qabirayaa walan yakuuna wuxuu ahaan doonaa min assaakiriin kuwa ku dullooba gaal shiraha ee lagu ilaabee ku baaba'a ayuu noqon doonaa casiimadeedii haddii la arkay qurxdiisiina la arkay naagihii waa ergeeyeen waxaa la yidhi adic mawlaatika qofkan ku soo korisay warkeeda ye qaala markaasaa nebi yuusuf yidhi rabbi yaa rab aniga rabbigayo asijnu xabiska axabu la jacayl badan yahay ilaya aniga xaggayga mimaa kiibaa xabis looga jacayl badan yahay yadcuunanii ay naagaha iigu yeerayaan ilayhi isaga oo faaxishadaa wa ilaa tasrif haddaadan eebba jeedin cannii aniga xaggayga kaydahunna hagarta ay ugu wadaan naagaha asbu waa iilanaya ilayhinna iyaga wa akun waxaan ahaan doonaa min aljaahiliin dadkan waxba ogeyn ee gafka iska gala ayaan ka mid noqon doonaa fastajaaba waxaa aqbalay lahu yuusuf isla markii rabbuhu rabbigiibaa aqbalay oo fasarafa rabbi jeedi canhu yuusuf xaggii kaydahunna haweenka hagartoodii buu ka jeediyey innahu eebe huwa isaga keliyeeta ayaa asamiicu wax lagu hadla idaylkii alla u maqal badana alcaliimu alla ogaal badan biaxwaali cibaadihi wamaa yudmaru fi lquluubi wasuduur wixii laabyaal iyo maskax lagu hayo ilaah baa u aqoon badan oo wax ka qarsoon jirin wey kolkaa labadaa sifee yaab kale maqalka uu wax walba u maqlid badan yahay iyo cilmiga uu wax walba yaqaan wayo wuxuu rabbi uunkiisa ku maamulow halkaa isagoo mu arrintiisii marayso ayaa marka shaayicadii badatay oo markii yuusuf la arkaba arrintii islaantii la xusuusanayo ayaa siyaasiyan in la qabiro intay arrinta ka baabado laga iloobo ayaa la gartay uma ka gadaal badaa waxaa u muuqday lahum ninkii casiisahaa iyo dowladda min bacdi maa muddo kadib ra'ow ay arkeen alla ayaad calaamooyinkii tusinayey inuu yuusuf beri yahay gafkaana uusan gelin haddii la ogaaday kadib ayaa waxaa u muuqatay layasjununnahu inay xiraan awalna waataynu nidhi isagaa sidii wax raba iska dhigay oo xabiska carab ku dhuftay kolka in la xiray noqotay laa yasjununahu inay xiraan kolka xabiskiisa waa tawqiif maxkamad nin maray oo la xukumay maaha inay xidhaan xataa xiin ilaa warku ka baktiyo ilaa warka ka baktiyo shaayicadu ka qabowdo dicayadda ka baabaado isagii baa ileen xusuusa oo lagu xusuusanayaa sida ayaa la kunaatay fasajanuuhu nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam xabiskii baa loo waday maalinta la geynayey xabiska waxaa la ysugu qaraabaystaa gurub gurub loo yahay ama haddii beled laga yimaad ama haddii mar meesha laysla tago intii ayaan laysla xiray ama isku dembi ah ama beled ka timid saasaa laysugu qaraabaystaa idan waxaa qaraaboobay nebiyullaahi yuusuf iyo laba wiil oo maalinka xabiska la gashay labada wiil madaxtooyadii baa laga keenay guriga boqorkay ka shaqayn jireen labaduba dabaakiin bay ahaayeen mid waa qahweji shaaha iyo sinjibiisha iyo sharaabka iyo casiirku tuujiyaa waxaasuu marmaraa khamrada ayuu boqorka siiyaa midna muufada iyo hilibka ayuu dubaa oo kariya labada wiil marka qisadooda qolo boqorka diidanay ayaa labada wiil la hadashay waxaa la yidhi lacag baanu idin siinaynaa adigana sharaabka sume adigana cuntada sume boqorka ha baktiyo marka ay lacagtii qaateen arrintii intaan la fulinin ninkii sharaabka ayaa kashifay sirtii boqorkiibuu u tegey wuxuu yidhi lacagtaana waa qaadannay amarkaana waa nala siiyey saacaddaa kadib isilaali kii cuntada dabaaqa wax karin jiray durba wuu la gaaray alaabtiisii suntii iyo mariidkii iyo beledii ayuu ku dhex shubay kolkuu warkii kashifayna labada wiil waa loo yeeray kii sharaabka cabbaa la yidhi sharaabkiisii buu cabbay wax kuma darin kii cuntadana cun baa la yidhi cuniddii buu diidey isaga markaa waa loo kaadiyey xayawaan laga maarmo dameer iyo ay iyo mukulaal iyo waxbaa la keenay laga maarmo cuntadii baa la siiyey halkii buu ku qallafay waa la ogaaday ninkan dhagartii buu galay kana ma gelin labadaa wiil baa inta ijrahaadka la samaynayey yaa yuusuf xabiskii la galay dhegayso markaa wixii dhacay wa dakhala waxaa galay macahu yuusuf la jiridii assijna xabiskii waxaa galay fatayaani laba igaar ayaa yuusuf maalin la gashay labadii wiiloo riyootay adag qaala axaduhumaa labada wiil midkood wuxuu yidhi innii aniga yuusufna markii meeshuu yimid waa caan baxay awalu suuraynu ku soo marnay wakadaalika yajtabiika rabbuka wa yucallimuka min ta'wiili ilxadiid kolkaa wixii loo sheegaba nin kala fiiqayo wey qaala axaduhumaa labada wiil mid wuxuu yidhi innii aniga araanii wa isku riyooday acsiru anigoo tuujinaya oo maraamaraya khamran khamran marmarayay wey markay midhaha tahay yaa casiir la yidhaah kolkay qurunto inta la huuriyo ay xanaaqday oo watabiir noqoto abuur kicisana khamraa la yidhaah biictibaari maa ta'uul wey acsiru waxaan marmarayoon tuujinayay khamran tanaan anigu ku riyooday wey wa qaala alaakhar kii dabaaqa wuxuu yidhi innii anigana haraanii waa isku riyooday axmilu anigoo qaadaya fowqa ra'si madaxayga korkiisa khubsan muufa ku qaadaya ta'kulu tayru ay shimbirna cunayso minhu min alkhubsi muufadaan dhalada ku siday ay shimbir cunayso ayaan anna ku riyooday ee nabi'naa noo sheeg bita'wiilihi warkaan fasirkiisa innaa annaga naraaka yuusuf waa kuu jeednaa inaad tahay min almuxsiniin dadka wanaagga sameeya ee daacadda een dibindaabiyo iyo run iyo wanaag iyo run maahaane aan been iyo mardaba aqoonin ixsaanku daacadnimo wey inaad tahaan kuu jeednaa wey muqadimuu sameeyey nebiyullaahi yuusuf qaala nebi yuusuf wuxuu yidhi laa ya'tiikumaa idiin iman maayo tacaamun cunto tursaqaanihi laydin cunto siiyo ilaa haddaad cunto ku riyooteen naba'tukumaa way idiin sheegayaa bita'wiilihi ta'wiili طacaam cuntadan aad ku riyooteen fasirkiisa waxaan weliba idiin sheegayaa qabla an ya'tiyakumaa intaan arrintuba idiin iman arrinta hadday timaadaa sheegma uma baahna kolka waxaa wax ku oola inuu qofka intuu wax odoroso wixii uu ku guulaysto qabla an ya'tiyakumaa intaan warkuba idin soo gaarin riyada wakhtigeediina la gaarin baan fasirka idiin sii sheegayaa arrintaa meeshay ku salleedahay buu sheegay khuraafo ma aha kahaanadna ma aha beenbeenna ma aha daalikumaa fasirkaan riyo idiin fasirayana mimaa kiibuu ka mid yahay callamanii rabbii awalu suura maxaynu ku soo marnay wakadalika yajtabiika rabbuk wayucallimuka min ta'wiili xadiid haddaba waxaan waa waxyi minallaahi ka yimid cuskan safaa'u lquluub nin qalbigiisu saafi yahay oo taqiya oon dembi lahayn kolka sidaa markuu qofka yahayna silimaa loo daaraya sidii bayna ku soo baxaya laakiin markuu wax dhinta yahay ee shirki iyo nifaaq iyo macsiyo been u xalaalaysay qalbigiisu madow yahay waxaan beenhin arki maayo shaydaan baa habeenkii hurdada ka hadlaynay kolka daalikuma fasirkan aan idiin sheegaayana mimaa kiibuu ka mid yahay callamanii rabbii aniga rabbigay uu ibaray weeye waxaygu sheeka ma aha innii aniga taragtu ka tegey millata qawmin dad diintood baan ka tegey aan laa yu'minuuna rumayn bilaahi rabbiga ger lagu caabudo oo wahum iyaga bilaakhirati maalinta qiyaamo hum iyaga kaafiruuna diiday dadkaa gaaladaa diintoodii bannaankan ka maray oo haddaad kuwaa diintoodii bannaanka ka martay maxaad haysata watabactu waxaan raacay millata aabaa'iya aabbayaalkay diintoodii baan raacay aabbayaalka waa kuwama ibraahiima wa isxaaqa wa yacquub idan diintii xanafiyada ahay ee nebi ibraahim lagu dejiyey iyadiibuu haystaa kolkaa maxaa diintiinu yaa muusa yaa yuusuf diintiinu maxay ahay maa kaana ma ahaanin lanaa annaga laa aniga yuusufa walaa aabbaha yacquub walaa awowga isxaaq walaa awowgii labaada ibraahiima weligana nama soo marin an nushrika inaan la wadaajinno bilaahi eebba weyne min shayin inaan wax la wadaajinno min ashurakaa aw min shayin min ashirki wax yar ba allah ka dhigee shirki ah weligana ma aanu gelin ilaahna wax yar ba allah ka dhige weligii cid ma aanan garab dhigin diintaasaan haysanaw kolkaasuu uga faa'iidaystay arag markii loo baahday riyada fasirkeedii la weydiiyey ayuu dacwo dhex geliyey wuxuu yidhi daalika arrinka inaanaan shirki gelin gaalana aanaan wax ku darsan min fadliillah alla galladiisii bay ka mid tahay calayna annaga reer ibraahiima u eebba nagu galladaystay iyo wa calannaasi dadkiina loo diray een intaa ku dhex jirnayna diintaasaannu beri jirnay kolka annagana gaar ahaan bay gallad noogu tahay guud ahaanna ummaddan la noolayn ayaannu ducaa diinta barta san hadda idinla hadlaayoo kale ayaan idinku sheegi jirnay kolka saasaannu ahaan jirnay walaakina aktara annaas dadkase intooda badan laa yashkuruun alla mahadin maayaano wixii nicmaha caafimaada rooba raxmada barwaaqaha dada dunyaha ee eebba keenay meelo kalaa madaxa loo geliya uma badaa waxaa u muuqday lahum qoladii min bacdi maa muddo kadib ay raaw arkeen al aayaad alaamayoolkii tusinayey baraa'atu yuusuf inuusan gaf lahayn ayaa waxaa u muuqday layasjununahu inay qabiraan xataa xiin ilaa muddo laga gaaro wadakhala waxaa galay macahu yuusuf lajiridi assijna xabiskii waxaa la galay fatayaani laba wiil qaala axaduhumaa labada wiil midkood wuxuu yidhi innii aniga araanii ways arkay acsiru anigoo marmaraya khamran khamre anigoo miirmiiraya oo tuujinaya ayaan is arkoon ku riyooday wa qaala alaakhar kii kalena wuxuu yidhi innii anigana araanii waxaan isku riyooday anoo axmilu qaadaya fawqa ra'sii madaxayga korkiisa khubsan muufa ku qaadaya taakulu dayru shimbirna cuni minhu min alkhubsi ay shimbir wax ka cunayso nabi'naa noo sheeg bita'wiilihi waxaanaan ku riyoonnay fasirkiisa innaa annaga naraaka waa kuu jeednaa inaad tahay min almuxsiniin dadka qiimiga badan ee runsheegga ah ee daacadda ah inaad tahaan kuu jeednaaw qaala yuusuf wuxuu yidhi muqadimadan dheer buu hormariyey wuu ka faa'iidaystay munaasabo yaablaa u timid halkaasuu dacwadiiyo diintii ka bilaabay qaala yuusuf wuxuu yidhi calayhi salaam laa yaatiikumaa idiin iman maayo طacaamun cunto tursaqaanihii laydin siiyey